waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
maalin wanaagsan meel aad naga dhegaysanaysaanba halkani waa idaacadda s b s laanteeda af soomaaliga oo idinka imanaysa stuudiyohayaga magaalada malban maanta waa talaada taariikhduna waa sagaal iyo tobankii august laba kun iyo shan iyo labaatan magacayguna waa cabdinuur ismaaciil ku soo dhowaada wararkii austraaliya iyo caalamka ee maanta kuwii ugu doorka roona ra-iisul wasaare anthony albanise ayaa si rasmiya u furay shirweynaha dhaqaale ee dowladdu ku qabanayso magaalada cambara shirka oo saddex maalmood socon doona ayaa wasiirka maaliyadda jim jalmers ku tilmaamay fursad kor loogu qaadi karo heerka nolosha iyada oo loo marayo xoojinta wax soo saarka dalka austraaliya oo muddo hoos u sii dhacayay maalinka koowaad ee shirka oo maanta ku beegan ayaa lagaga hadli doonaa dhisidda iyo adkaynta dhaqaalaha qodobada kale ee lagu wado in lagaga doodo shirka waxaa ka mid ah yaraynta caqabadaha sharciyada xaddhaafka ah doorka mustaqbalka ee tiknolojiyada a i iyo dibuhabaynta sharciyada deegaan dabiiciga senatar cusub oo dhowaan lasoo doortay ayaa ka ruqsaystay kursigiisii hal bil uun kadib markii la dhaariyey warek stacy oo kursiga aqalka sare ee new south wiles ugu guulaystay xisbiga one nation ayaa sheegay in uu u ruqsaystay arrimo caafimaad awgood dadka ama hay-adaha dadka shaqaalaysiiya ayaa loogu baaqay in ay yareeyaan farqiga mushaharka ee u dhexeeya ragga iyo dumarka islamarkaana ay wax ka qabtaan kala soocidda iyo takooridda goobaha shaqada maanta oo taariikhdu tahay sagaal iyo tobankii ogs laba kun iyo shan iyo labaatan ayaa lagu magacaabay equal pay day oo macnaheedu yahay maalinka mushahar isla eg waxaa la sheegay in ay haweenku sannadkiiba shaqeeyaan konton maalmood oo dheeraad ah si ay celcelis ahaan mushaharkoodu ula sinmo kan ragga madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa kadib wadahadallo uu aqalka cad kula yeeshay madaxweynaha ukrain volodimir zelenski iyo madax kale oo reer yuruba sheegay in uu mar kale la hadlay dhiggiisa ruushka valadimir putin islamarkaana uu qorshaynayo kulan dhex mara putin iyo madaxweynaha ukrain zelenski mister trump ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in dhammaan dhinacyadu ay doonayaan nabad ka dhalatay ukrain kadib markii uu dagaal socday ku dhowaad saddex sano iyo bar
And, uh, we'll see. And at a, in a certain period of time, not very far from now, a week or two weeks.
madaxweyne putin isaguna waxa uu rabaa inuu xal helo taana waxaannu ku ogaanaynaa wakhti cayiman oo laga yaabo inuu noqdo toddobaad ama labo waxaannu ogaan doonaa inaannu xalinayno arrintan iyo in dagaalkan xumi uu sii socon doono waannu isku dayaynaa in aannu dhammayno waxaan rumaysanahay in labada dhinacba diyaar u yihiin in xal la helo ayuu yidhi warar laga soo xigtay mas-uul egyptian ah ayaa sheegaya in ay xamaas aqbaleen soo joodin cusub oo ah lix maalmood oo xabajoojin ah muddadaas oo la rabo in ay xamaas sii dayso kalabadh dadka la haystayaasha ah ee ku haysato gaasa israa'iilna ay xabsiyadeeda ka sii dayso maxaabiis falastiiniyiina israa'iil ayaan weli laga haynin jawaab warkii maantuna intaasu ku egyahay
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s somaali